1600 UTC on the Voice of America.
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysaa ugana dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban f mada geeska africa iyo boggeena internetka ee v o a somaly com subax wanaagsan dhegeystayaal ayaan dhammaantiinba idin leenahay saacaddu haatan afrikada bari waa lixdii iyo barkii subaxnimo halka washington ay ka tahay kow iyo tobankii iyo barkii habeennimo idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idiin soo jeedinaya anuga ibraahim xasan garabey daanduray qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah roob dabaylo watay oo khasaaro isugu jira dhaawac iyo mid hantiyeedba gaarsiiyey dadka magaalada laasqoray roobkaasi day dabaylaha wataa wuxuu saameyn ballaaran u geystay saddex qaybood oo degmada ka mid ah guryihii ay u badnaayeen daddan yari ay deganaayeen iyo guryihii dadka kaleba sidoo kale waxa uu saameyn u geystay gaadiidkii badda sidoo kale wuxuu saameyn u geystay wadooyinkii soo gelayay degmada
shir caalami ah oo ku saabsan biyaha ayaa maalintii afraad waxa uu ka soconayaa dalka kanada kaas oo ka qayb gelaya khubaro soomaali ah waraysi ayaan idinkaga haynaa qodobo kalena waad maqli doontaan hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horrayn doona warkii madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa waxa uu talaadadii sheegay in heshiis xabad joojina ee khaza uu ka baajin karo iiraan inay weerarto israa'iil si markaasi ay uga argoosato dilkii hogaamiyey xamaas taasi oo keentay in xiisadda gobolka ay cerkeys ku shariirto hadalkiisaasi ayaa waxa uu yimid kadib markii iiraan ay ku gacan seyrtay baaqiyo reer galbeedka ka soo yeeray ee ahaa in ay iska dayso hanjabaadaheeda argoosiga jamhuuriyadda islaamiga ee iiraan iyo xulufadeeda ayaa israa'iil ku eedeeyey dilkii ismaaciil haniy ee kow iyo soddonkii bishii luulyo maruu booqasho ku tegay magaalada teheraan si uga qayb galo dhaarinta madaxweynaha iiraan masuud bezeshkian oo israa'iil aanay ka hadlin iiraan ayaa waxay wacad ku martay in ay ka aargudan doonto dilkaasi oo ku soo beegmay saacado kadib markii israa'iil ay duqeyn ka geysatay beyruud oo ay ku dishay taliyo sare oo ka tirsanaa ururka xisbullah oo ah kooxda awoodda badan ee iiraan ay taageerto ee ka dagaalanta dalkaasi lubnaan ururada gargaarka ee ka jira waddanka afghanistan ayaa ka digaya in haddii aan la helin taageero caalami ah iyo ka qayb qaadasho joogto ah waddankaasi uu halis ugu jiro inuu noqdo dhibaato la iloobay haddii aan la helin dadaallo deg deg ah oo lagu kordhinayo ka qaybgalka diblomaasiyadeed iyo maalgelin joogto ah oo waqti dheer ah afghanistan gaar ahaan haweenka iyo gabdhaha waxa ay taasi ku reebi doontaa silic sannadaha soo socda ayaa lagu yiri bayaan wadajir ah oo ay sii daayeen talaadadii toban hay-adood oo kuwa gargaarka caalamiga ah ee ka shaqeeya waddanka afghanistan nel tonor oo ah agaasimaha golaha qaxootiga ee norway ee afghanistan ayaa fariin muuqaal ah oo uu u soo diray v o a waxa uu ku sheegay in ka qayb qaadashada caalamiga ah ay lama huraan u tahay xalinta mustaqbalka fog ee dhibaatooyinka afghanistan nel tonor ayaa waxa uu sheegay oo kale in inkastoo hay-adaha gargaarka ay ka qayb qaadanayeen gargaarka bani-aadminimo saddexdii sano ee lasoo dhaafay markii beesha caalamka si buuxda ay uga tagtay afghanistan haddana dadaalada hadda jira ma xallin karaan dhibaatooyinka saboolnimada shaqo la-aanta iyo barakaca warkiina dhegeystayaal waa dhagaytaas roob dabaylo wata oo ka da-ay degmada laasqoraya gobolka sanaag ayaa wuxuu sababay khasaaro isugu jira dhaawac soo gaaray qaar ka mida dadka deegaanka iyo burbur hantiyeedda wariyaha v o eeda uga soo warrama boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf ayaa waxa uu arrintaasi ka wareystay guddoomiyaha degmada laasqoray cabdikariim yuusuf jaamac
walaal degmada laasqoray ee gobolka sanaag waxaa ka dhacay roob dabayl wata oo dabayshu ay aada u xooganayd xilli habeennimaa toddobadii fiidnimo roobkaasi day dabaylaha wataa wuxuu saameyn ballaaran u geystay saddex qaybood oo degmada ka mid ah guryihii ay u badnaayeen daddan yari ay deganaayeen iyo guryihii dadka kaleba sidoo kale waxa uu saameyn u geystay gaadiidkii badda oo xilli maaragtay dadku diyaargaroobayeen kalluumaysi ay ahayd iyo kuwo kalluumaysanaya labadaba sidoo kale wuxuu saameyn u geystay wadooyinkii soo gelayay degmada haddii ahayd dhinaca boosaaso iyo dhinaca geeldoora oo isku xirta gobolka intiisa kale walow saameyntu ay ku xoogan tahay dhinaca geeldoora oo burburka badan u geystay ma garata khasaaraha noocaasa ayaa ka dhacay degmada saameynta marka laga yimaado guryaha iyo wadooyinka maxaa khasaare nafeedab ay gaarsiiyeen bays oran ka dhaa walaalow xilligaas khasaare nafeed muu imaan dhaawacyo fudud baa jiray laakiin waxaa jiray wigagii ka horeeyey isbeddelka cimilada oo dabaylo kulul oo hanfi wata ayaa waxay direen saddex qof oo ayaamo ay u dhexeeyeen min isbuuc ay u dhexaysay marka dabaylahaasi xaggan sababaa la yihahdaa dabaylaha sabada oo kulul dadka marka inta badan reer baadiya ama dadka lugeeya bay saamaysay marka ilaa iyo saddex qof baa maaragtay ku dhintay intaan arintaani aanayna soo gaarin dabadeedna ayada oo arintaas maaragtay kulaylkaas iyo sabadaasu aada u xoogan yahay oo aan hore loo arki jirin ay jirto baa dabayshan iyo roobkaani uu dhacay laakiin isla xaaladaas roobka dabaylaha wata ee habeenkaa dhacayay cid dhimasho ama geysan dhaawac mooyaanine dhaawacyo fudud weliba waa sidee marka dhalinyarada badda laasqore aadi jiray ee kalluumaysatada ahaa maxaa soo gaaray wallaahi xaaladoodu dad dhalinyaro ah oo shaqaysta oo ganacsato ah bay ahaayeen marka xaaladoodu waa waa aad bay u maaragtay u adkaatay qof siximadii yarayd ama laashkii ama wixii uu ku shaqaysanayay ay saameyn gaartay waa wa wa waa maaragtay de waa niyad jabsan yihiin shaqo abuurkoodii ay ka shaqaysanayeenna waa maaragtay culays baa ka soo gaaray marka xaaladoodu waa iska adag tahay laakiin insha allah waxay rajeynayaan in dowladda iyo dadka shacabkuba maaragtay ay isla kaashan doono oo si fiican maaragtay in howlahoodii iyo shaqadoodii ay soo ceshadaan in qayb laga noqon doono insha allah hadda dadku maxay ku sugan yihiin marka dadka uu saameynta uu ku yeeshay roobabkaasi oo guryahoodii uu baabi'iyey wallaahi dadka horta saameyn adag xaalad adag bay ku sugan yihiin saddex arrimood oo horta daruuri ahna waa u baahan yihiin dadkaas waxay u baahan yihiin cunto waayo waa ka qoyday raashinkii waa ka qoyey muxuu ahaayey hoy gogashii waa ka qoyday dad kale bay dul saaran yihiin iyo waxyaalo dee maalin ama saddex maalin lagu noolaado oo ganacsatada iyo dadka degmadu aan maarla isugu ururiyey marka dadkaasi marka koowaad waxay u baahan yihiin cunto waxay u baahan yihiin shelter oo hoy bay u baahan yihiin maadaama guryahoodii ay dumeen sidoo kale waxay u baahan yihiin biyo nadiifa inay helaanin oo maaragtay ceelkii magaalada oo waxaa ka jabay maaragtay solartii baa dabayshu ay jabisay oo magaalada wada gaarsiin jiray dadka hadda marka waxaa loogu dhaamiyaa maaragtay booyda iyo awal magaaladu biyogelin bay ahayd oo de solarkaasaa biyaha qaadi jirtay solartii iyo bamkii iyo wixiiba maaragtay dabayshaa wax gaarsiisay marka solartiina way tuurtay mar haddii solarka ay tuurtana bamkii ma shaqaynayo biyihiina haamihii ma gaarsiinayo marka dadkaasi biyo nadiif ay u baahan yihiin cuntay u baahan yihiin hoy bay u baahan yihiin waxay u baahan yihiin caawimaad bini aadantinimo oo dhammaystiran bay u baahan yihiin tirada qoysaska uu saameynta uu ku yeeshay dabaylahaasi guud ahaan tiradooda waa imisa
wuxuu ku yeeshay qoys ahaan waa boqol iyo saddex qoys weeye sideed waxay isugu jiraan nin dad dan yara oo deganaa maaragtay guryaha sandaqada ama carishaanta loo yaqaano iyo dad guryo dhagaxa deganaa oo caadiya guryaha inta badan dadku ay degan yihiin marka guryaha burburay oo dhulka galay waa konton iyo saddex guri kuwa ay ka qaaday jiingadu ay ka qaadayna waa soddon kuwa ay maaragtay carshaanta ah iyo kuwa kale iyana ay burburistayna waa inta kale ilaa iyo iminka dadkaasi maxaa qeyladhaan oo gaadhsiiseen dhanka dowladda iyo weliba hay-adaha si dadkaasi wax loogu qabto weli dhinaca hay-adaha iyo dowladda edhexe waxba nagama soo gaarin laakiin anagu ka heer degmo heer degmo iskutashi heer degmo ah wixii tabar ahaa oo dee magaalada ahaa dadkaan ugu qayla dhaamaynay iyo wixii tabar ahaa ee maaragtay ka degmo ahaan anagu aanu gaarsiin karnay iyo wixii dadka deegaanka aanu uga qayla dhaami karnay ee dhexdooda aanu uga shaqayn karnay uga ururin karnay waa looga ururiyey waana inta ay hadda weli ay ku nool yihiin laakiin dadaalo badan baa dhinaca dowladda ka socda oo wasaaradda gargaarka iyo hay-adaha xiriir aan la samaynay dadaalo badan baa socda insha allahu natiijaanu ka sugeynaa in maaragtay maalmaha soo socda ayna soo gaarsiiyaan
kaasina dhegeystayaal wuxuu ahaa guddoomiyaha degmada laas qoray cabdikariim yuusuf jaamac waxaana ugu warramayey wariyaheenna nooga soo warrama magaalada boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf ilxaan cumar oo ah xildhibaan ka tirsan kongareska maraykanka oo guulaystay ayaad dhegeystayaal dhowaan maqli doontaan hase yeeshee shir caalamiga oo looga hadlayo arrimaha biyaha ayaa maalintii afraad waxa ay ka soconayaan ama uu ka socdaa magaalada toronto ee dalkaasi canada kaasi oo ay ka qaybgelayaan dalal kala duwan shirkaasi ayaa waxaa lagu wadaa in lasoo gebagabeeyo maalinta khamiista haddaba wariyaha v o a canada xuseen nuur xaaji ayaa waxa uu wareystay cabdulaahi xasan oo ah khabiir arrimaha biyaha ah xubnaka ururka caalamiga ee biyaha international water association ugu horreyna waxa uu weydiiyey shirka iyo waxa uu ku saabsanaa
shirka caalamiga ee biyaha ee world water congress oo soo qaban qaabay ururka caalamiga ee biyaha waa shir caalamiga oo diradda lagu saaro arrimaha la xiriira maareynta kheyraadka biyaha iyo xal u helidda aqabadaha biyaha ee heer caalami shirka sanadkan oo ka dhacaya magaalada toronto ee dalka canada wuxuu ujeedkiisu yahay sidii loo qaabeyn lahaa biyaha mustaqbalka ee looguna fikiri lahaa generationka soo socda wuxuu ujeedkiisu yahay in la mideeyo oo laisku keeno dhammaan aqoon-yahanada siyaasiyiinta farsamoyaqaanada iyo dhammaan cidda ka shaqeysa arrimaha biyaha ee ka kala socda daafaha dunida si ay uga wada hadlaan xalalka waara ee lagu maareyn karo biyaha iyadoo la tixgelinayo arrimaha waaweyn ee adduunka hadda ka socda sida isbedelka cimilada iyo baahida loo qabo in la kordhiyo helidda biyo nadiif ah
waa tahay cabdulaahi yaa ka soo qaybgalay shirka maxayse tahay waxyaabaha ay muhiimadda u arkayaan dalalka ka soo qaybgalay
shirkan waxaa ka soo qaybgalay dhammaan xubno ka socda dowladaha caalamka ururo caalami ah maahad maacida cilmi baarista jaamacado shirkadaha waaweyn kuwa shirkadaha gaarka loo leeyahay iyo khubarada madax bannaan oo ka kala yimid adduunka dacladiisa ka qaybgalayaashu waxay muhiimad gaar ah siinayaan sidii xal waare loogu heli lahaa maareynta biyaha iyagoo ay ka wada hadlayaan iyagoo laga doodayo xalalka xalka waara ee lagu maareyn karo biyaha caalamiga ay wadaagaan dowladaha iyo biyaha kaleba intuu shirka socdo waxaa la qabanayaa lixdan workshop ama aqoon isweydaarsi waxaa la qabanayaa shirar gaargaar ah ama side meetings oo oo inka badan boqol technical sessions ah waxaa kaloo la qabanayaa shirkan intuu socdo shan forum oo waaweyn oo ay ka mid tahay forumka loogu doodayo arrimaha biyaha hoos dhulka hoostiisa ku jira oo ground waterka loo yaqaano forum kale u dhexeeya warshadaha ama shirkadaha waaweyn ama utilitieska biyaha oo ka shaqeeya arrimaha biyaha caalamka oo dhan
ugu dambeyntii maadaama sidaan ognahay soomaaliya ay biyoyari ka jirto ama abaaro ay ka dhacaan maxay ka faa'iidi kartaa ama ay ka baran kartaa shirkan oo kale soomaaliya waxay ka baran kartaa cashar wadamada ku guuleystay maareynta kheyraadka biyaha oo runtii aada u maareeyay arrimaha abaaraha iyo fatahaadaha waxaa jira wadamo badan naga roob badan naga biyo badan haddana awood u yeeshay inay maareeyaan inkastoo anaga caqabadaheena dhanka biyaha aysan hal dhinac ahayn oo dhinacyo badan in laga fiiray ay ugu horeyso instituushanada ka shaqeeya ee dawliga ah awoodda ay u leeyihiin maareynta dhaqaalaha dalka uu leeyahay inuu inuu hirgeliyo infrastructurekii ama kaabayaashii dhaqaale ee loo baahnaa ee lagu maareyn kara biyaha laakiin shirkani waxyaabaha aadka loogu soo bandhigay waxaa kamid ah farsamo ama modern technologieska oo oo runtii ka qayb qaadan kara horumarka iyo maareynta kheyraadka biyaha waxaan rajo badan ka qabaa in shirkan wixii ka soo baxa iyo shirarka kale oo lamidka ahba inaan cashar badan aan ka baran doono oo aan anaguna aan aan aan ku dayan doono wadamada ku guuleystay inay gaaraan inay biyuhu aysan dhibaato ku hayno laakiin ay ka faa'iidaystaan fursad badan baa jirta dalkeena markaa fiirisid soomaaliya berigii hore ma jirin waxaa aada u yaraa runtii farsamo yaqaanada dhanka biyaha ama dadka biyaha soo bartay ama qubrada biyaha waxaa yaraa jaamacado bixiya waxaa aada u yar jaamacadaha bixiya arrimaha biyaha cilmiga biyaha iyo maareyntiisa iyo wixii la xiriira laakiin waxaan rajeynayaa in in in sanadaha soo socda anigana aan qayb ka noqon doono shaping our our water future oo in Soomaaliya insha Allah een waxaan ku faraxsanahay in markii ugu horeysay soddon iyo shan arday oo oo master dhameystay jaamacadda ummadda oo runtii waqti badan iyo juhdi ay ku bixisay wasaaradda kheyraadka biyaha inay hadda san bishan September ay ka qalin jebin doonaan iyagoo bartay Masters of Integrated Water Resource Management oo runtii waxyaabaha ciwaanada aadka ugu weyna oo loogu doodaa shirkan ay qayb kahay sidii biyaha loo maareyn lahaa si wada jir ah hadday noqon lahayd biyaha oo national boundaries ku jiro ama kuwa oo transboundariga loo yaqaanaba marka waxaan rajeynayaa in fursadahaas dhalinyaradaas tirada badan leh oo soo baxday kuwa soo bixin doonaba inay ka qayb qaadan doonaan maareynta kheyraadka biyaha dalkeena rajeynayana inay yaraadaan fatahaada ay abaaraha nagu soo noqda anagu aad bay noogu yaryihiin runtii waana ceeb inay nagu fatahaan sanad kasta waana ceeb haddana sanad isla sanadkii gudihiisana abaare iyo iyo fatahaad baan u dhexeyno waxaan rajeynayaa in mustaqbalka biyaha soomaaliya ay noqon doonaan kuwa si fiican loo maareeyey instituushanada ka shaqeeyana ay awood u yeelan doonaan dhammaan dadka dane daneeya biyahana ay runtii ka qayb qaadan doonaan in biyahaasi tayo iyo tiraba in la dhowro waa maasantahay
dhegeystayaal kaasi waxa uu ahaa cabdulaahi xasan oo ah khabiir arrimaha biyaha xubinna ka ah ururka caalamiga ee biyaha international water association waxaana uu magaalada toronto ugu warrameeyey wariyaheena v o a xuseen nuur xaajaalka dhegeystayaal weli nagala socotaana waa washington ilhaan cumar oo ah xildhibaan ka tirsan koongareeska maraykanka ayaa ku guulaysatay doorasho ay ku daafacanaysay kursiga degmada laga soo duurtay ee minneabolis taasoo ahayd isreebreeb xisbiga dimuqraadiga waxaana ay ka badisay musharaxii la tartamayay oo la yidhaahdo don samuels nuur xasan nuur ayaa arrintaasi waxauu ka wareystay maxamuud mascade oo ku sugan goobta doorashada halkaasina nooga soo warrama
bal noo faahfaahi warka ugu dambeeyey doorashadii xalay xalay dhacday goordha way soo gabagabowday aad baad u mahadsan tahay nuur waxaan hadda taaganahay meesha ay ku dabaaldegayaan taageerayaasha ilhaan cumar waxaanay u dabaaldegayaan guusheeda caawa waxay ilhaan ku guulaysatay inay ka adkaato musharaxii kale ee la tartamayey ee xisbiga dimuqraadiga dhexdiisa ahaa oo lagu magacaabayey daniel samuel waxa ay kaga adkaatay boqolkiiba lixdan codadkii la tiriyey boqolkiibaan idhaahdee konton iyo lix waxaana halkan isugu soo baxay dadweyne aad u fara badan oo u dabaaldegaya guusha inhaal cumar waxay ahayd run ahaantii sida ilhaana ay sheegtay tartan aad u adag oo aad loo weeraray laakiin weerarkaa lagu soo qaaday iyo sida lagaga adkaadayba iyo sida loola dagaalamaba waxa ay sheegtay ilhaan in ay adkaatay oo guul arrintaasi ay ka keentay doorashadan ahay tii ugu adkeed ay la kulanto laakiin ugu dambaynta ay guulaysatay waxaa haddan dhinaca iga jooga cali ciise oo loo yaqaano cali ganay kana tirsan xafiiska ilhaan cumar isaga ayaan weydiinayaa bal waxa ay guushan kaga dhigan tahay siday u arkaan cali marka hore bal iiga waran guushani waxayday kaga dhigan tahay guusheeda bixiya alxamdulilahi rabbilcaalamiin walaa guushan waxay nooga dhigan tahay in cunsuriyiintii iyo dadkii ummadda necdaa o dhan suuka ay tageen bal laakiin aan muujinay karti iyo didaal dadka soomaaliyeedna ayagoo midaysan ay maanta soo baxeen ay codeeyeen taasna waxay jawaab u tahay qof kasta oo nagu eedarooda inaan codkeena kaga aarsan karno marka maxaa adkeeyey doorashada sanadkan doorashada waxaa adkeeya markii cunsuriyiintii iyo kuwo kaloo qayb ka mida cunsuriyiinta oo ayagana dimuqraadi nalaha ay isbahaysteen iskuna bahaysteen in ilhaan kursigeeda la maaratay xoog lagu qaato taasina waxaa ka dhiidiyey dadka soogalootigaa soomaalidu badan yihiin iyo ummadda xaafadaan degan oo runtii shaqo badan xafiiskeena u qabto guusheedu ilhaan waxay tilmaantay inay ahayd tartankii ku adkaa ee gasho muxuu idinkaga dhigan yahay ama fariinta ay dirayso guushani maxay tahay wallahi fariintu waxay tahay guushan kooxa badana ku lahaa oo siyaasad ahaan ayaga tirsan marka ayagaa isbahaystay isbahaysigaas inaan jabinana wax weyna nootay anaga waataad umaasan tahay nuur waxaa kaloo ila jooga dadweyne aad u fara badan halkan oo dumar soomaaliyeedna ay ku jiraan gabadhan ayaan iyadana su-aal weydiinaya magacaaga ii sheeg iyo sidaad u aragto guusha ilhan cumar caawa magacayga waxaa ladhaa wax nuur guusheeda waa guusheenna hambalyaalayaa walaashe xilkeeda adaa u fududeeyo ummadda soomaaliyana guul weyn ayaa usoo gubatay waa tahay sidaas nuur aad maqlayso ee dadka soomaalida ee halkan jooga aad ay u faraxsan yihiin aad ayay ugu dabaaldegayaan ee guusha xildhibaan ilhaan cumar ee sidoo kale waxaa isaguna haatan ila jooga ee shaafi caasha shaafi oo dadkii ee guushan ku faraxsanaa ka mida hal daqiiqoodoo soo kabaya ee caawa maxay ka dhigan tahay caawo taariikh aanan la koobi karin aanan caawo keliya farxaddeeda aanan sheegi karin cabiri karin sababtaa dagaal wuxuu ahaa walaashay lagu soo qaaday dagaal soomaali lagu soo qaaday dagaal muslim lagu soo qaaday guushan guul lamida lama soo marin taariikhda si ugu sarreysa maalinka la doonanaya tanaa ka xoog badan maxamed ciise adigu sidee u aragtaa guusha ilhaan runtii waxaan ila mid tahay caawa inay soomaaliya oo dhan guulaysatay kursigan waa kursi soomaaliya o dhan wada leedahay runtii waxaana aad iyo aad ugu faraxsanaa markii afraad inay noo soo noqoto gabadha ilhaan waxaan leeyahay waxaan rajeynayna guul iyo gobonimo
maasha allah ku faraxsannahay soomaalinimo waxaa waay dadka halisku tiirsanaado halisku soomalinimo halisku jeclaado
ha inta aadan ka bixin marka eh, maadaama ay ku- ay ku maaragtay guul ka keentay doorashada israfreebka maxay kaga dhig- kaga dhigan tahay marka ilhaan
ilhaan sida iyadu ay sheegtay ee guushani waxay kaga dhigan tahay guul ee, dadka ay matasho oo dhan ee u soo hoyatay guul ee, kuwii isu bahaystay in ay ee, ka hortagaan horumarka midnimada ummadda isu keenidda ee, dadka arrimahaasoo dhan kasoo horjeeday cunsuriyiinta sidai hadalka u dhigtay qolooyinkaasoo dhan in ay tahay guushani ee, middii iyaga dhabarka ka jebisay ee, dadka ee, soomaaliyeed Waayo.
ee, dadka kale minoritiga dadka iyada taageersan dhammaan dadkaasoo dhanna waxay u tahay ee, guul oo runtii waxay tahay guul ay dadkan aad u faraxsan yihin waxaadna moodaa ee, nuuro ee, soomaalidu sanadkan si gooni ah oo sidii hore ka duwan inay ilhaan ay u taageerayeen Ee, novemberna sida caadiga ah kursigan ee qofka ka soo dhex baxa xisbiga ayaa guulaysta marka waxay u muuqataa ilhaan mar kale inay washington ee, ku soo noqonayso Ee, waxa isagu haatan dhankayga taagan oo aan rabaa hadalka ugu dambeeya inaan siiyo Nuuro.
waa waa Ee, mahadsan tahay nin- masacad waqtiga Waayahay.
aad noogu yar waa- waa- warbixino kale ka soo samay doonta hadduu ilaahay raalli ka noqdo aad idaacadahena aad soo baad u socda mahadsantihiin waaya thank you so much
kaasi wuxuu ahaa wariyaheena minneabolis maxamuud mascade oo qadka telefoonka ugu warramayay nuur xasan nuur halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal waa washington magaalada beledweyne bartamaha soomaaliya ah ayaa koox dhallinyaro ah oo is abaabushay waxa ay ka bilaabeen barnaamij ay toddobaadkiiba laba jeer ay ku tagaan buuraha ku xeeran magaaladaasi ee markaasi ay uga mashquulaan waxyaabaha wakhtiga ka luminaya warbixintan waxaa soo diray xuseen xasan dhaqane lacag malaayiin dollar ayaa sanadkan lagu kharash gareeyey in lagu jiheeyo codbixiyayaal koox dhalinyaro ah oo wiilal iyo gabdho isugu jira ayaa maalmaha khamiista iyo jimcaha u damaashaa taga buuraha ku dhow magaalada beledweyne amniga soo hagaagaya ayaa sabab u noqday in labada gelin ee maalmaha jimcaha iyo khamiista ay dhalinyarada nasiino u aadaan dhulka doogga iyo buuraha leh ee nawaaxiga magaalada iyagoo hore usii wata koox fanaaniin ah oo madadaalisa waxay hadda ma- la fahmay barnaamijyada iyo shaqooyinka iyo wixii magaalada soo galootigeed markay bateen waxaan ku fikirnay ka tiim ahaan in aan sameyno wacyigelin ku haboon macnaha dhallinyarta iyo sidii aan ku mashquuli lahayn waxaan naga soo dhexbaxday inaan sameyno tiim tiimkaas oo macnaha ka shaqogalayo lix maalmood maadaama shan eh, isbuuca toddoba maalin ka kooban yahay laba maalin siina ay tahay hadba qofka waqtiguna siina heli karo khamiista iyo jimcada inaan maaweelino tiimaa u samaynay barnaamijaa u diyaarinay meela goobo aan geyno oo dalxiiska loogu talagalaan samaynay oo hadda si amarkaa u fiiriyo ama uga hadlay gaarno ah ha noqoto beeraha ha noqoto iisheeg magaalada daafaheeda ha noqoto dooxada meelaha macnaha iisheeg kanaalada ay maraan ha noqoto buuraha wallahi waxaan sameyneynaa marka barnaamij oo si ahaan anaga hadda inta aan wadno weli ma sameynen qof oo dhalinyarta ka mid ah in macnaha aan dhahno maanta waxaase kaaga baahannahay ee keen laakiin barnaamijkan intii hadda laga fahmayo go-aankeeni wuxuu yahay intaan mashquuli karno inaan mashquulino iqro cali cumar waxaay ka mid tahay dhalinyaradan damaashaadka u taga buuraha nawaaxiga beledweyne waxay v o a u sharaxday barnaamijka nasiinada ah ee dhalinyarada u tagaan buuraha waxyaaba badan ayaan ka faa'iidnay kaasoo oo ka mid ah dalxiis markaa maqashid waa nasiino adigoo qaadanayso magaalada banaankeeda ayaan imaanaa dhalinyaro badan ayaan ku imaanay inkastoo markii hore aan ku bilownay dhalinyaro yar barnaamijkaana ma ahan kii noogu horeeyey waa midkii afraad oo maanta galabta aan qabanayno nasiino haddaa maqashidna maalmaha jimcaha oo kaleeta iyo khamiista oo kale galbaas ayay nagu soo aadayaan marka barnaamijka waxyaabo badan ayaan ka faa'iidnay barnaamijka waxaa ka mid ah oo nagu weheliya dhalinyaradan ka dhalinyara ahaan markaan nahnay waxaa nala socota dad fanaaniin ah oo qaaciga inoo tuma qof walbaba codkiisa ayuu ku tijaabinayaa iqra ahaan aniga haddaan iska hadlo malaha waxaanba isku malayaa inaan fanaan ahay cabdifataax indha caashaq oo ka mid ah fanaaniinta beledweyne ee dhalinyarada ku dhiiragelinaya in maalmaha fasaxa ah ay magaalada bannaankeeda u dalxiis tagaan ayaa waxa uu sheegay in ujeedkoodu yahay in dhalinyarada lagaga mashquuliyo fadhi ku-dirirka qabyaalada iyo xagjirnimada waxaan ahay tiim u aas-aasan horumarinta iyo wacyigelinta bulshada iyo in deegaankii uu yahay deegaan nabadeed astaantiisuna tahay astaan soomaaliyeed maaragtay dhallinyarnimadana maaragtay wax badan maaragtay kusoo kordhin karaan taas ayaan u aas-aasannahay waxaan u sameynaa barnaamijyo oo qaaciya oo dalxiisina hadday noqoto magaaladii haddii ay noqoto maxaa la dhihi jiray bannaankiisa qofka codkiisa oo kale haddii dad waxaa jira maaragtay magaalada markay joogaan shaqooyin iyo waxyaabo mashquulinayaan bannaanka imaanayaan stresski wixii ay weydiinayaan way noo heesayaan madadaalinay noo samaynayaan waa la mashquulinaa qofkii asigoo habiyo oo faraxsan uu dib ugu noqonaya magaaladiisa mid ka mid a heesahaada aa u qaaday heesahayga aniga aan u qaaday hiiraan waxaa ka mid a hees la yirahda hiiraan waa hooy nabadeed hiiraan waa hooy nabadeed hugeedu waa qaran dowladnimo waa harkeed xambalyo waxaa mudan shacabkii hagaajiyo nafiyo maalkabaa u huray nafiyo maalkabaa u huray
xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
subax wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay inta wakhtiga nooga hartanaa aan ku wada nasanno heestan
wajiyaal isxasuusta isxasuusta indha aan kala waharin indha aan isbawa'ayn laba aan kala weecan wadmayaal isjeclaada wadgudaayo araaga oo wadeeca asbaynin oo wadaaga xanaano wadmayaal isjeclaada wadgudaayo araaga oo wadeeca asbaynin oo wadaaga xanaano inagaa ku wacnayne maxadiiga wareegtay
innaga ku wacnayne maxaad iiga wareegtay wajiyaal isxasuusta heestii ahayd ayaad dhegeysanaysaan cododkii cabdulaahi cumar xarago iyo kinsi xaaji aadan idaacaddeenna waa naga intaasi nabadgelyo
inagaa ku wacnayne maxadiiga wareegtay
duwa waxyaha jiidhka yaha jiidhka wadana iyo biirka halbulaa iswaraabashan